Khamiista ayaa loo aqoonsaday tiradii ugu badnayd ee hal milyan dhinta gobolka Woodbury oo weli laga arko fayraska, waxaa jiray saddex dhimasho oo dheeri ah oo loo aaneynayo Covid 19 oo laga diiwaan geliyay gobolka Woodbury, toddobo kun oo ku nool gobolka ayaa fayraska sheegtay ilaa maanta. Degmada Dakota ayaa soo wariyay laba dhimasho oo dheeri ah wadarta shan. Si kastaba ha noqotee, shirkeeda maalmaha ee Coronavirus News guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu ku daafacay go'aankeeda u oggolaanaya degmada Woodbury inay furto qaar ka mid ah ganacsiga tafaariiqda. Reynolds wuxuu sheegay inay ku shaqayn doonaan boqolkiiba konton awoodda guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dukaanka loo baahan yahay inay sii wadaan ku celinta mas'uulinta bulshada. Waaxda Iowa ee caafimaadka dadweynaha ayaa soo wariyay lix boqol iyo konton iyo shan kiis oo dheeri ah Covid 19 ah in ka badan kow iyo toban kun oo kiis oo la xaqiijiyay. Waxaa jira dhowr iyo toban dhimasho dheeraad ah oo wadarta ah laba boqol iyo sodon iyo kow. Gobolku wuxuu bedelay waqtigiisii warbixinta, sidaa darteed tirooyinkii ugu dambeeyay waxay meelaan qiyaastii hal iyo bar maalmood xogta la qiimeeyo. Tyson Foods ayaa dib u furaysa Dakota City, Nebraska warshadihii lo'da Khamiista kadib markii la xiray xarunta ka dib kiisas badan oo shaqaalaha ka mid ah. Tyson ayaa xidhay warshadda Jimcihii, wuxuuna marka hore qorsheeyay in dib loo furo afar maalmood laakiin taas gadaal ayuu u xiray kadib markii uu sugayay natiijooyinka tijaabada. Warshadda waxaa ka shaqeeya afar kun iyo sedex boqol oo qof. Magaalada Sioux City waxay xiraysaa xarumaha magaaladu weli waxay ku jirtaa ganacsiga laakiin dhismayaasha maxalliga ah iyo jardiinooyinka ayaa weli ah kuwa laga xadiday dadweynaha. Hogaamiyaha maxalliga ah ayaa dib u eegi doona siyaasadooda May shan iyo tobankeeda. Dhaqaalaha bulshada muddo dheer ah oo lagu yaqaanay shaqadeeda caawinta soogalotiga ayaa dhintay. Hong Kuu Thi Nguyen oo ah kaar shaaha laga cuno wuxuu ahaa u doode bulshada vietnamiis kuwa ku dhow hong kuk waxay yidhaahdeen samadhiga ugu dambeeya waxay ahayd mid liidata qof daryeel ah ayaa u sheegay telefishinka k m e g inay xanuunsadeen bilowgii toddobaadkan wuxuuna dhintay galabnimadii arbacada waxay iska tijaabisay covid nogyeen oo dhalatay vietnam ayaa maraykanka timid dii waxay heshay abaalmarino badan shaqadeeda noguyen wuxuu jiray siddeetan iyo toddobo sano jir